Bulshada Soomaaliyeed ayaa ah bulsho ay inta badan noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool iyo sidoo kaleeto tacbashada beeraha, taasoo il dhaqaale oo muhiim u ah dalka. Beeraleyda waddanka ayaana tan iyo burburkii dalka si iskood ah uga qayb qaadanayay wax soo saarka dalka mana jirin cid ka taageerta tacbashada beeraha, waxaana soo wajaha caqabado ka dhashay isbeddelka cimilada kuwaasoo ay ka mid yihiin fatahaado iyo daadad soo noqnoqda taasoo saameyn xun ku reebta beeraleyda. Haddaba qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka Buuluguduud ee gobolka Jubbada Hoose ayaan ka wareysanay sida ay noloshoodu ugu tiirsan tahay tacbashada beeraha iyo caqabadaha ay la kulmaan.
ka shaqaysta xagga dhaqa- xagga beeraleyda ah oo ka xamaasho oo noloshiisa kasoo dhacsado aa- maadaama oo hadda hadda oo xaquuqul beeraha hadda annaga oo aan ka tabcano noloshaana annaga aan kasoo saarno oo qaybta dhalinyarada ah inaan waxaan rabnaa garab nalagu siiyo saas ay sii tahay baa- wixii noogu yeelay biyo baa naga gooyey waxaan rabnaa in nala taakuleeyo ma- insha allah aad iyo aad waan kasoo saaranaa laakiinse waxaa noogu tabardari baa na hayso qarash ma haysano een, waa dad iska liciif ah laakiinse xoogii waan haynaa laakiinse qarash ma hayso ku nool waxaa weye dhammaantood horta dad beeraaley ah waad ujeedaan dhulka ay tabca hayaan habeenii maalin mid inay kumadanaan dalag roobaad ha noqdo mid matooraad ha noqdo mid kaloo dhaaya ha noqdaan meelay biyo ka baxeen aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin wax soo saarka eh, reer guurgudu dhalinyarada aad iyo aad beer ayaan leeyahay waa kan aad ujeedaan waxa ka baxay dalaga ee kumadan kabsarta yaanyada ansalaadada dhulkan taaganhay ayaan leeyahay aniga waxaan ku dhalatay muddo aanan dhaweyn dadkii aniga ee dhale ayaa nagu soo koriyey waan waan ka dhaxalnay inaan anaga ilaa kuntana tabcan anaga aan ku jirno annagana alxamdulilah ilaahay wuxuu na waafajiyey in annagana aan dhulka wax ka soo saarna kheyraad maadaama uu yahay dhulkayna hooyo waa ku fiican yahay marna waxbaa nooga baxa waxna noogama baxa marna ilaahay kuma darada garab baan u waynaa marna ilaahay kuma darada garab baana lagu siiyaa waxaa noola keenaa abuur sida ilaahay kuma daraya ambooyinka waxyaala yaryar